إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa mar kale weerar ku qaaday deegaanka bariireh ee gobolka shabeellaha hoose qarax ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay degmada afgooye ee shabeellaha hoose madaxweynaha puntland ayaa doonaya in booqasho farmaajo aanu raalli ka ahayn uu ku yimaado magaalada muqdisho soddon askari ayaa lagu dilay weerar ballaaran oo ka dhacay dalka maali warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax askarta dowladda lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho maamulada puntland iyo dowladda federaalka ayaa sheegay in aan maxaabiista xabsiyada ku jirta lasoo booqan karin sheekh xasaan ayaa ka digay in la xidho masaajidda xilli korona dartii loo xidhay qaar ka mid ah masaajidda dowladaha eritreya iyo yuganda ayaa sheegay in kiisaskii ugu horreeyey cudurka korona laga helay dalalkooda xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddoba-iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan laba-iyo labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran laba askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho askartan ayaa qarax xoogan lagula eegtay suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta khudaarta ee suuqaasi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay laba askari waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin qarax aad u xoogan oo ay geysteen ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa lagu weeraray bar kontarool oo askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho jugta qaraxa ayaa aad loo maqlay waxaana jira khasaarooyin soo gaaray askarta dowladda federaalka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxa ay marar badan ka fulisay weeraro ka dhana ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha ku daaban halka qaraxa uu ka dhacay nawaaxiga ku tadsan ayaa waxaa isku gadaamay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyagoo diida isku socodka dadka iyo gawaarida si ay u qariyaan khasaaraha soo gaaray dhanka afgooyana waxaa ka dhacay qaraxa la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda wararkii ugu dambeeyay idaacadda alfurqaan ku soo dhacay waxa ay sheegayaan in weerarkaasi shan askari lagu dhaawacay beriire oo shabeellaha hoose ka tirsanna mujaahidiinta al-shabaab xalay waa ay ka dagaalameen waxaana ay ku weerareen ciidamada halkaa jooga lamana oga wixii khasaare soo gaaray madaxweynaha puntland ayaa doonaya in booqasho farmaajo aanu raalli ka ahayn uu ku yimaado magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdullah yaasiin jaamac iyadoo maamulka puntland iyo xubno kale oo deegaanadaasi ka soo jeeda dhowaan ay ku dhawaaqeen in dowladda federaalka ay ku fashilantay waxyaabihii loo igmaday islamarkaasna ay garowa dhigayaan gogol la xiriirta sidii dib loogu arrinsan lahaa ayaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danne waxa uu sheegayaa in uu imaanayo magaalada muqdisho wuxuu qorshaynayaa in uu la kulmo xubno ka tirsan dowladda federaalka ah masaacadda ilaa yeemenka in uu ku jiro madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo puntland khalaaf kala dhexeeyo danne ayaa u olooleynaya in dad badan ay ka qayb galaan kulanka gogoshiisa uu dhigay magaalada garowe muqdisho oo keliya maahane wuxuu qorshaynaya in sidoo kale uu tago caasimadaha maamul goboleedyada kale sida baydhabo iyo kismaayo iyo meelo kale baarqii shirka ka soo baxay aan u gudbiyo ka codsanno inaan dowrkaas qaadanno haddii nagala shaqeeyaanna waxaan rajaynaynaa inuu najixi doono saasaan ku rajoweyna wixii ka dambeeya cid kasta oo loo arko inay munaasib u tahay maraaxishaas way soo geli doonaan waxaa soo geli kara baarlamaanada aqaladaa soo geli kara aqalka sare aqalka hoose waxaa soo geli karaa cid kasta oo markaas magac iyo maamuus uga qayb qaadata talada dalka ay munaasab tahay waa markii ay isla gartaan hoggaanka fulinta ee dalku sidaas haddii ay u gartaan marka mar raba inaan ka hor dhaco aniga laakiin annaga hadda waxa aan gogosha koowaad aan u dhigeenno annagoo u kala u fulin doono baaqyada hadba sida ay noola muuqato inay u qabsoomi karto ulajeedadeenna koowaad waxa weeye inaan si cad u qeexno gogosha koowaad waxaan haddii sida loogu talagalay uu hirgasho gogosha garowe la dhigay waxay fashil ku tahay madaxda dowladda federaalka ah oo qorshayaal badan oo ay damacsanaayeen ay ka dhicisoobayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay doonayaan in wakhtigoodu markuu dhammaado in ay kuraasta ku soo noqdaan iyagoo iminka u sii gogol xaaraya sidii qorshahaasi ku dhaqangeli lahaa haddii ay wakhtiga kororso lahaayeen iyo haddii ay qorsho kale la imaan lahaayeenba wakhti ka yar sanad ayaa u harsan madaxda dowladda federaalka ah waxaana sii kordhaya mucaaradkooda buunka ugu weynna waxaa yeelinaya maamulka puntland sheekh xasaan ayaa ka digay in la xiro masaajidda xilli karoona dartii loo xiray qaar ka mid a masaajidda cudurka corona oo si deg deg ah ku fiday ayaa dunida ku dilay in ka badan toban kun oo ruux waxaana la ildaran haatan kumanaan kale meelaha cudurka sida weyn uu ugu fiday waxaa ka mid ah shiinaha qaaradda yurub sbain koonfurta kuuriya ameerika iyo iiraan si isku mid ah cudurkan waxaa cabsi badan kaga muujiyey madaxda iyo dadka kufaarta ah oo dhan ah iyo xukaamta dabadhilifyada ah ee ku dul habsaday dunida islaamka kuwaasi oo qaarkood albaabada isugu dhuftay masaajid ah iyagoo sheegaya in cudurka uu ku fidi karayo dadka gudanaya waajibaadka allah ee salaadaha ku oogaya masaajidda dad sheegtay inay yihiin muslimiin iyo culummo ayaa fadwoonaya in masaajidda la xiro iyagoo qaar ka mida lagu arkayo inay ku fadhidirinayaan goobaha lagu kulmo sida suuqyada sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culummada diinta islaamka ee ku nool dalka kenya ayaa arrinkan ka hadlay waxaana sheikha uu ka digay in la xiro masaajidda sheikha ayaa soo qaadanayay nas qur'aan ah oo diidaya in la xiro masaajidda hadday dadka qaarkood ku degdegaan masaajidda xidhidooda nas qur-aana ka yaalla hawsha ayada ah waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha smu wasacaa fii kharaabiha aayaddu qisa goonay kusoo degtay ahlucilmi waxay leeyihiin walcibratu aayadda hoosteeda kaleeyihin ma aha kutub اlusuul walcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi الsabab ruux walba oo masjid xidha oo diida in lagu tukoodo ilaahay lagu xusuq lagu quraan akhristo lagu cibaadaysto iyo aayaddu qabanaysaa qurtubi muxuu yidhi fatacطilu اlmasaajidi can الsalaa waidhaari shacaa'ir اlislaami fiiha kharaabun laha in masaajidda la xidho salaada in lagu tukada la diido ama in ilaahay lagu xuso oo shacayrta laga muujiyo in la diido waa kharaabun laha kharaabku cinda ahlicilmi waa laba qaybood in masjidkiiba la dumiyo iyo in loo diido wixii loogu talagala in lagu qabsado maxaa loo dhisay cibaado in lagu cibaadaysan waayo in qur-aanka lagu akhrisan waayo lagu tukado ilaahay lagu xuso diinka lagu barto masaajidunu soomaaliya yaysan noqonin masaajidda hindida in south africa iyo ku arkay meelahan meelahan waa maray qarrab qarrab inta la tukan bufura la taagan yahay hawlaha iska ilaaliya bidaari sidiq bay kugu gashaa masaajid ayaan lagu qabaamay xidhidooda ha laga fiirsado dhib hadduu yimid dhib hadduu yimid aan dhib haddii la sheegay horta ha loobsado dhib ma jiraa mise ma jiro masaajid ayaan lagu midi raacinin masaajidda midi raacinta ka daaya wanaaggaa la iskaga daydaa xumaha la yskagama daydo jaamimoskaa la xidhay jaamimosku maxaa kaa gala adugu haddii cudurka corona looga baqo masaajidda maxaa laga doonayaa dadka muslimiinta si gaar ah kuwa ku nool gudaha kenya dhib hadduu jiro oo xataa yimaado bahalka asaga ah haddaad wadaada tihiin ood komiti tihiin oo soomaali tihiin oo muslimiinti waxaa layga rabaa inaad tidhaahdaan masaajiddu way noo furaanya beyt cibaada lama xidhahaye waxaad noo keentaan qalabkii aan ruux walba uga jeega kaga qaban lahayn dhiid wuu qabaa noqo inaad ifaataan baan rabaa degdegiinna waa dareensaday maxaa yeele masjidka waa aragteenoo halbaateel baa loo soo galaa mid mid baa loo soo galaa soo saa maaha iridkaa hadduu sheekh axmed istaajiye hal wiil iridkaana uu istaajiye hal wiil oo baalkii dhiiddaa haysta kulli dad caafimaad qabaa inoogu tukan masaajidkuna wuu furraan wayna badbaadahayaan hadhowna nabad baa lagu bixi hadhow markaan baxayna waan deednaa ama daniha ina caydhiso ama shaydaan ha ina dhurbaaxee soo gelidda mid mid baa loo soo gala waa la kontarooli karaa haddoo soomaalida musaadka la soo galayo in alaab faraha lasu maranayo dhiidda umaa noo dhiman qalabkaas dowladdu ha keento maxaa masaajidda loogu qamaamaya imaamka maanta nin baa u yimid lilajiif baan ahayoo masaajid muxuu furan yahay jumcada dadkan badan muxuu yahay subaqi baa furan subaqi baa furane maxaa jiif masaajidkana ka khuseeya basaskii baa shaqaynaya kiyoosihii baa furan baararka khamradaa furan wax walbaa furan masaajid wuxuu ihi ninkii soomaaliyeed anigu heella buu ihi dareen baa iga galay maxaa jira habeenun baa la tumaa dharaar barqina maa la tuma buu hadday qumantaa masaajidda maxaa loogu soo qamayn wadaadow idinkuna u horboodaysaan masaajiddan waa inay furaato caafimaadkeeda ee daryeelka lagu dadaalo halkaas la istaago wixii loo baahanaa in isku daaweyn lahayn laisku kontarooli ha la keeno beydka ilaah waa inuu furaado sheekh xasaan intii uu ku guda jira kelimadan waxa uu ifiyey ujeeddo iyo dana ka dambeeya xiritaanka masaajidda masaajidda iyo buyuudda ilaahay horaan bay gaalo u malmalcuunsanayd haddaad hadda ku boobtaan qufulka masaajidda berri waxaa la dhihi hee ey baa meelahan soo gala masaajidka xidha nin kolba aarya qaba oo khatara yimida ha la xidho xoogow masjidku baryahan nadaafadu saxme ha la xidho masaajidda xidhidoodu waa inaad ka dagaalantaan mustaqbalka dambe cigaalshaada muxuu yidhi isagoo jiifay subxaanyasin ka martay markuu ha dhow toosayba wuxuu arkay raadkii ba waxaan muxuu ahaa xaale markaad jiiftay iyo subxaanyo ku marto wayna tagtay oohinbu isla rogay yimraad waxaad maxaa kugu dhacay baasha tagtayba kuma cuninbe kumana qaniinine waxaan ka baqayaa bur mustaqbal sankaygu inuu noqdo halaqya mareen dareenkan hadda socda waxaan ka baqayaa masaajiddu inay eersato qufulka haddaad kula ordaysaa kaniisad usbuuci maalin la furi jiray oo dad maladiigale tegi jiray masaajid loogama qiyaas qaadan karo buyuudda ilaahay waa inay furaato 24 saaca ma dhicin in la xiro masaajidda oo ah guryaha allah oo dadka muslimiinta allah rumaysan ay ku gutaan waajibaadka salaadaha ee dul saaran dowladaha eritereya iyo uganda ayaa ku dhawaaqay in kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka korona laga helay dalalkooda cudurka korona oo ka soo bilowday waddanka shiinaha ayaa ku fiday dalal dhowr ah oo ka tirsan yurub ameerika aasiya bariga dhexe iyo afrika yuganda oo maalmihii lasoo dhaafay aad kaga baqdin qabtay cudurkaasi islamarkaana isku dayaysa inay xakamayso dhaqdhaqaaqa dadka aadna u baarta kuwa soo gelaya ayaa markii ugu horraysa ku dhawaaqday in cudurka korona uu soo gaaray dalkeeda xukuumaddu waxa ay sheegtay in qofkii ugu horreeyey oo qaba cudurka korona lagu arkay gudaha dalka waxaana taasi ay keentay in kambala ay si deg deg ah u joojiso dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee tegi jiray gudaha dalkaasi ciidama aad u fara badan oo ka tirsan kuwa yuganda ayaa lagu arkayey xuduudaha dhanka dhulka ah ee dalkaasi uu la wadaago waddamo dhowr ah waxaana ay diidayeen in gudaha loo soo galo waddanka iyadoo la isticmaalayo xuduudaha baaritaanno xoog leh ayaana halkaa ka socda eritrea ayaa ka mid ah dowladaha xaqiijiyey in cudurka korona uu soo gaaray waddankaasi sarkaal u hadlay dowladda eritrea waxa uu sheegay in qof lagu arkay astaamo muujinaya cudurka uu ku sugan yahay gudaha dalka kaa oo la karantiilay angola ayaa ka mid ah sidoo kale waddamada dhaca afrika ee xaqiijiyey in dalka laga helay cudurka korona waddanka koonfur afrika kenyana horay ayay u sheegeen in cudurka korona uu soo gaaray waddamadooda dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa sheegtay in guulo waaweyn ay ka gaartay xakamaynta cudurka korona iminka dowladdu waxa ay sheegaysaa in dadka ugu badan ee cudurka korona qaadaya ay ka imaanayaan waddanka dibaddiisa mas-uul u hadlay dowladda shiinaha waxa uu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay diiwaangeliyeen afartan iyo lix ruux marka laga reeb hal ruuxna dhammaantooda dadkaasi waxa ay dowladdu sheegtay inay ka yimaadeen dibadda haatanna karantiil ay ku jiraan maamulada puntland iyo dowladda federaalk ayaa sheegay in maxaabiista ku jira xabsiyada aan lasoo booqan karin sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena abuubakar ibraahim maamul goboleedka puntland ayaa ku biiray maamulada culayska saaraya shacabka iyagoona ku marmarsiyoonaya inay ka hortegayaan cudurka koronafirus maamulka puntland ayaa fasaxay ardayda aadaya goobaha waxbarashada isagoona soo saaray digniin la xidhiirta cudurka korona waxa uu sheegay in xitaa aan maxaabiista la booqan karin maxaabiista ku xidhan magaalada qardho ayaa ka mida kuwa loo diiday in lasoo booqdo waxaana arrinkaas ku dhawaaqay taliyaha xabsiga magaaladaas anigoo ah gaashaanle sare siciid bare cali ahna taliyaha xabsiga magaalada qardho gobolka karkaar waxaan rabaa inaan halkan inla wadaagno ehliyadda iyo qaraabadii dadkoodu ku xidhan yahay siga weyn ee magaalada qardho in la hakiyey booqashadii maxaabiista haddaba dadweynaha sharafta leh waxaan u sheegaynaa iyada oo la ilaalinayo badqabka maxaabiista in la hakiyey booqashadii maalinta jimcaha ah kadib amar kasoo ka soo baxay taaliska sare ee ciidamada asluubta puntland waxaad la socotaan in dunidu la dhiban tahay cudur lagu magacaabo coronavirus sidaa darteed waxaan joojinnay booqashada dowladda federaalka ah ayaa horay amar ugu bixisay in la xidho xarumaha waxbarashada sidoo kalena waxay diiday in maxaabiista lasoo booqdo dalka wuxuu diyaar u yahay ka hortag cudurkan aafada adduunyada daafaheeda lagu sheegaayo meelo badanna laga sheegay in ka hortag lagu sameeyo ay dowladda iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogta ay diyaar u tahay macnaa maanta loo taagan yahay in ka hortag lagu sameeyo maalintii shalay ahayd waxaa amarna la siiyey nagula siiyey in aan joojinno booqashada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe iyo s s b c labada xabsi oo muqdisho hadda maanta maxaabiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iriddana ay fadhiistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento iridda ayaga laga gelaayana la fadhiisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahan ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraaya waxa amarka nagula siiye waa midda ayada muddo laba usbuuca oo loo qabtay macnaha ka hortagga dalka waxaa la sheegayo jirada in labada usbuuc la joojiyo waa afar maalmood oo booqasho ah taasuna diyaar baan u nahay waanu qaadanay amarkaas waxaa xusid mudan inay furan yihiin hoteello iyo goobo kale oo fisqi iyo fasahaad lagu sameeyo kuwaasoo ay buuxaan madaxda iyo xubnaha dowladda federaalka ah hase yeeshee waxa uu amiir la duldhigay shacabka howlahooda wato oo keliya maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa doonaya in cudurka korona ee caalamka ka dilaacay ay dhaqaale ku helaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa dhowaan sheegay in waxaa loogu yeera caalamka ay ka codsanayaan in dhaqaale ay cudurka kula tacaalaan la soo gaaraan marka uu sidaa odhanayo keliya waxaa la arkay hal ruux oo qaba cudurka korona kaas oo lagu karantiilay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iminkana ah dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ganacsiga waxaana la diyaar ah wariyaheena maxmed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay koob iyo labaatan dollar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic toddobo bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar dhibic saddex halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nooceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa kartuunkeedii la iibinayaa lix dollar iyo bar makaroonida nooca yaryar waa lix dollar dhibic toddobo timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo saddex dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka jooga lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic saddex markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan dhibic toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah alfurqaanna xilligan waa naga inta